waxaan joogaa dhulkaygii waxaan joogaa dhulkii aan ku dhashay waxaan la joogaa ehelkay goorsidii garxajisay iyo timi salaadiintii iyo boqorradii waxaannu heshiis ku gallay in nabad la xero kow ambartuu waxaannu heshiis ku gallay in xabad joojin la sameeyo waxaannu heshiis ku gallay in wadahadal la furo jabhaddan justice equality movement dulmidiid waxay u taagan tahay jabhad hubaysan siyaasaddeeda wadata eeldariskeeda leh golaheedii dhexe leh ma aha qof warta la soo qabanayo oo la hoggaaminayo haddii ay laba baartis u qaybsameen qaybina hargeyso qabatay qaybina fadhido ceergaabo oo ay suurto gelin waayeen arrintii aannu ku ballannay dhawaacib xumada ka iman doonta cid baa mas-uul ka noqon doonta haddii alla idhaaho